bismillahi raxmaani raxiim ciidiyadaasiin kaga mahadnagay warbaahinta warsan mib waa shalay kala fadhiga baarlamaanka ninfurmi mibaha u qaybgalay kusimaha madaxweynaha ahna guddoonka baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan shalay maybwaaha iyo xildhibaano federaalka ku dareera iyo senatara dhammaantiyoba maybwaaha marxabadaysanaa baarlamaanka shalay meelim kufurumi maybaa meeliyada bulshada soomaaliyeed iyo xildhibaanadii iyo meelhay dowladda soomaaliyeed iyo caalamka bilinka sheegay in kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si toosa isu infurinya howlooshii shaqa oo horyaalona meelhay uu isbilaawda doono marka khudbadayn faylamila ku wada jeediyey tan kale hadda meelha adib oo warsitamay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan khudbad eed qeyran leewaan iidan dheera meelaha ku jeediyey haddii uuna meelhay wal ku qaadan oo kale miba ku mid ahaa kelmado isan meeliyo ku sheegay in amisom sector tree oo kale meelhay degmooyinkan baayo bokoolo kale ciidamo deegaanka iyo ontau bareen ciidamadii iyo hayna meelhay howlo fara badan yo qobadeen gaar ahaan amnigii oo meelhay meeliyo laka tababariyo tuulooyinkana dhow amnishiyo sugeen laakiin inka guulaysanay in wadooyinkiiyo iska furaan qodobkii isugu hayaa markan mayba ah idaacado oo meelhay dee nabadda soomaaliyeed anfadaana waana in ku horjeedaan bataawiyaana dhismaha maamulkan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaase qaldan anfasireen tanyadana maybuahde maybu cid kasta oo koonfur galbeed ha ku jeeda maybuaha in yaku hadala waajib saaramo marka madaxweyne walaasu ku hadala maybahay tahay in ciidamadaas koonfur galbeed liinta u bari oo waana soomaaliya oo dhanba liinta u baray koonfur galbeed lainhaana deegaanadaas degmooyinkaas lagu taw barina maylahay amni show deegaanada iyo sugeen laakiin inka guulaysana in wadooyinka furaan
warbaahinta qaar sadaadiiba ku dhawaajiday mayba hadalkii iyo dhikeen waana sheegayna in madaxweynaha uusa eri amisom gaar ahaana ethoobiya oo deegaanada koonfur galbeed qiibo ku tirsan roogta waliba markaasiyoo ka fashilmeena in amniga guud ee koonfur galbeed iyo sugaan warka mameelase ka eedinayey mise warka madaxweynaha keliya waliba uusahayay in jadiidkiigu odoonsanayay ilaa hadda howlolan ku gabana adiba meelray kuley haddii aad meelaada roogdin waa roogda haddii aadan roogdin warkaasoo dhammaystiray adiba hayta walagaas walbeen lagu sheegayo lama website waxaa mar lakumaamulaw iyo idaacadda shabeelle iyo walaayo buunbuuniyeen websayadaas iyo shabeellena mayba arkornay dad oo nabadda soomaaliya kor jeeda buun inta jeeroo la hiri adiba ogdo inta jeeroo meeldadsho meelhay la dhabaatay ogto ma dad gurbaanto oo manaha nabadda soomaaliya kor jeeda yaan araga kor madaxweynaha khudbada fayle meelaha ku jeedi amasoon walaagyaa gobatay meelhay demeeliyaba ku sheegay meelhay walaagyaa hadda gobado doontona meelhay maybu ahan mayba ku rajawina walaagyaa hadda gobatay wal kusii badan in yaa gobado doonta marka maybu ah wadanka guul iyo barwaaqa iyo bashbash iyo ka socda waaya xildhibaan bashiir arrintan oo kale haddii ay sii dareerta oo madaxdii soomaaliya ama madaxda dalka barbagaandi iyo been abuur lagu suubi may la ero kora saxaafadda dhinaga kenya markii la fiiriy maadaama iyo eta bulshada lafdhabarje saxaafadda maybu horta intiya badan maybu ah bulshada soomaaliyeed iyadan ka shaqeeyayaan dad fayle ka jara idaacado faylo fara badan ka jara laakiin dad gaar yaa jiraan sembrna maybu ahaa personal attack maybu ahaa qof biniaadan ee maylahay oo shaksi ah walma ku sheegi korta haddii hadda wala dhalin korto hadda koonfur galbeed maamulsha siduu siduu yaar korto maahina shariif xasan maro korto bashiir maro korto hibil maro korto laakiin tanyada maybu ahaa qodobo oo dastuuri ah baa jiraan kulley cidi hayaha kacadaata maybu tallaabadii kaabon lagu ogaadee baarlamaanka shuruuco noocan oo kale aan ku degsan in iyo iyo kuwal kuga badaan jarta gaar ahaan adama ee xogahayii guddiga amniga baarlamaanka sidanka dhaqsiyaha badan maybaa ka saara doona sharciyaal badan alaha ka saara doona kan haddii miiskalin saara maybu ah sharcigii oo wadanka amnigii iyo meelraay iyo kala dambeyntiis iyo meelraay iyo sharciyadiis oo dhan hadda dareeraan laakiin bointeen innaga daastaan waa balka dareeb bointii oo laka dare doonugu dadka meelraay isu warbaahinta oo ka shaqeeyo afye meelraay ka hadalow in meelraay in meelraay dee saxaafadda madax banaanta xaqiiq way run waay laakiin walyaabo iyo anka madax banaanaanada jiraan tanyadana mayba kulley sharciilaha ku saaran doona sharciyadiiana kulley waana dhaqanka gala doonaan haddii baarlamaanka la horjeeyo la ansixi mayba kulley walyaabo hadda meelraay badanoo jaroya meelraaya ya xakamaysama doona waan taasna ka rajabeyna fariintan dambuito oo ka eedan arrintan oo kale in mar kale aan dhina oo aad andiraasa warbaahinta meeta warbaahinta soomaaliyeed dhammaantiiba mayba horta ideedaan salaame tan oo dibadda ku hadalaas tan oo gudaha ku hadalaasaba shaqooyin fara badan haytaan ideedaas inkaga mahadnagaan laakiin wadankii mayba geeka dibadhusa ka jara soddon iyo dhowr sanay burbursanay mayba in sheeganaha in meelraay namba meelis wal ku qobado kor ku qobado may buu nan bini aadan may buu hadal hobus hadal hadal hadal hadalaya hadii hadii ada xani xanafta lahay lay ada ku biido meel reed iskiirta may buu nan dabshay haysado meel reeditis dabgiliyo kale nagadaas marka may baa anka baaqanaha in meel reey hadalka meel feelanayo ku qaadadan hadii wada dhigi koraan hadalka oo dhanba la wada dhigi hadii oo lin wada dhigi kornana meel reey intii muhiimada in aad ku qadamay inta xanafta lama meel reey doogo oo meel reey sano hor haay kan inta aad inaysan meel reey malraysala reedomay buu ahaa idida dhibaato badan ilata manna miinfayle nanka walaayo suubiyahayna miinfayle deegaankana miinfayle dalka soomaaliyeed oo dhanna miinfayle marka in lagu digtooreedo in sheege tan kale may baan ku salaamay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan magaalada baydhabo iyo deegaanada idaacadda warsan lagu dhageynsado may buu ahaa may basin lahaa ilaahay caafimaad badan ha siinsiiy marka hambal iyo bishaare iyo bashbashasiin lahaa